waxaa faraha kasii baxaysa xaalada qaybo ka mid ah gobolka galgaduud oo ay muddooyinkii lasoo dhaafay ka socdeen dagaalo u dhexeeya maleeshiyo beelada wada dega gobolkaas maleeshiya u abaabulan hab qabiil ayaa weerar ku qaaday deegaan ka tirsan gobolka galgaduud kuwaasi oo geystay khasaare hantiyeed ilaa toddoba guri oo ay lahaayeen dad rayd ah ayay guween maleeshiyo beeladiyada ku dagaalamaya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya bulshada oo wajahaya kuleyle iyo biyola-aan ayaa waxaa iminkan ugu darsoomay in guryaha laga gubo ceelashan laga duugo sidaasi waxaa yidhi mid ka mid a odayaasha deegaanka dhibaatada ka dhacday isagoona ku baaqay in colaada la joojiyo waa kan isagoo ka waramaya arrimahaas ilaa toddoba guri baa la gubay ilaa toddoba goobood baa la gubay walowba qaar la deshay oo qaar waxoon laga cayniyey maanta oo abaar lagu jiro ayaa guyihii layska gubaya ceelashin layska xabaalay barkadiina layska xabaalayaan aad baan uga xumahay runtii arrintaas marka waxaan leeyahay walaalayaal haisdirinina haisduxinina ha isdandaraynina dhibaatana habba isdishay ama aabbaha adile ama walaalka adile ama walaashiis walaalka aadishay cabsi iyo ruucbi iyo cadaabka ilaahay iyo baqitaan iyo maadasho ayaa ku dambaynay in lagu dilo marka waxaan leeyahay kuwa ilaahay subxaanahu watacaala guryahooda la gubana bedel khayrka baan leena ilaahay ha siiyo oo ku dhaha waxmana runtii waxaa la dadka marasaa ku dhaha waxmana waxaa la ilaahay wax khayr ka qaba ha siiyo ha waxaasimaasho xildhibaano badan oo ka tirsan dowladda federaalk iyo siyaasiyiinta ayaa sheegay in etoobiya ay ka dambeyso dagaal beeleedyada meelaha qaar ka dhacaya iyadoona u maraysa isku dirka qabaa'ilka dadka dowladda federaalka ka mid ah iyo maamul goboleedyada